wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda itoobiya ayaa ku waramaya in ciidamada u shaqeeya maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulkaas ay kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan bulshada taysiir jaamac bare oo ka mid ah ganacsatada degmada booq ee dhulka soomaali galbeed ayay xabsiga u taxaabeen ninkan oo saacadihii lasoo dhaafay ka hadlay dhibaatooyinka uu maamulka itoobiya ku daawan ka wado mandiqada ayaa waxa ay sababtay in ay gurigiisa ku weeraraan iyagoona jirdil xoogan u geysteen kadibna ay xabsiga u taxaabeen tacdiyadan lagula kacay ganacsadahan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maamulka itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed uu muddooyinkii dambe sii laba jibaaray gumaadka iyo gaboodfallada uu geysanaya shacabka ku dhaqan halkaas iyagoona xabsiga u taxaabaya ciddii ka hadasha tallaabada guracan ee ay ku dhaqaaqayaan sida uu hadda ugu dulman yahay ganacsade taysiir jaamac bare si kastaba ha ahaatee dowladda itoobiya ayaa ku qanacsan gardarada aan geedka loogu soo gaban ee ay ku dhaqaaqayaan maamulka iyadu ka dhisatay halkaas maadaama ay doonayso inay gebi ahaanba soomaaliya ay sidaasi ula dhaqanto